الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله إذا كان الحكم أمانة عظيمة يجعلها الله تعالى في عنق من يشاء من عباده فينبغي للحاكم أن يكون ناصحا أمينا وعادلا عليما وصادقا نزيها ينصح رعيته ولا يخونهم ويؤدي حقوقهم ولا ينقصهم ويعدل بينهم ولا يظلمهم ويصوصهم بالعلم والرعاية لا بالجهل والغواية ويصدقهم ولا يكذبهم ويتقي الله فيهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة رواه البخاري ومسلم وإن من أشراط الساعة أيها الإخوة التي تأتي على الناس بشر مستضير أن يتولى أمور العامة من ليس أهلا لها قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال التافه يتكلم في أمر العامة أخرجه ابن ماجه وهو صحيح الإسناد وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر أخرجه مسلم ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل الإمام العادل كالأب الحان على ولده والأم المشفقة والأم المشفقة البر الرقي الرفيق بولدها قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدل عنه فيضل عن سبيله وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فقد قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولاليال ودرس كيني أفراد يا إن كجور رميني ظلمك ينوعي ديسة أما سي أي كم هاي قيحدة iyo sharaxa dulmi maxaa la yidhaahdaa waxaynu ka soo warannay walaalayaal dulmiyadii qaar ka mid ah dulmiga xagga caqiidada oo shirki iyo gaalnimo lagu dhaco waxaa kalooynu ka soo warannay walaalayaal dulmiga in nafta lagu xadgudbo waxaynu ka warannay in lagu xadgudbo dhaqaalaha ummadda ama qofka siday doontaba ha noqotee waxaynu ka warannay in lagu xadgudbo oo dulmi loo geysto acraada iyo nasabka iyo sharafta ummaddu ay leedahay in meel lagaga dhaco dulmiyadu walaal waa badan yihiin maantana waxaynu ka warrami doonaa dulmiga mas-uuliyadda xilka iyo hoggaaminta hoggaan marka aynu leenahay waxa uu koobsanayaa cid kasta oo xil haysa xil guud iyo xil gaara hoggaanka ugu sarreeyaa ka mid a golayaal-baa ka mid a garsoor iyo maxkamadaha ka mid a degmooyin iyo xaafadaha ka mid a ummaddu wixii ay leedahay ee cid mas-uul uga tahay intay doontoba ha noqote eh in la ilaaliyo oo ummaddaa aan la dulmiyin oo hantidooda iyo xuquuqdooda aan la taataaban hadday tahay dhul hadday tahay danguud hadday tahay ilo dhaqaale iyo wixii kale la mid ah ilaahay waxaan ka baryaynaa walaalayaal inuu dulmi dhammaantii inaga hayo qur-aanka kariimkaa walaalayaal dulmiga hoggaaminta ku yimaada aada buu uga hadlay mararka qaadkood qur-aanku wuxuu inoo sawiraa ummado dulmiga iyo hoggaaminta dulmiga isagaa hoggaaminta dulmi badan ku geystay oo hoggaamintii la habaabtay oo la luntay oo qardajeex iyo meel baas la maray fircawn baaba ka midaba mararka qaarkoodna qur-aanku wuxuu inoo sawiraa sidaynu si aynu ugu dayeenno hoggaamintii wanaagsanayd ee caalamka soo martay ee qur-aanka lagu sharxay lagu dhigdhigay oo uu ka mid yahay hoggaamintii nebiyullaahi daawuud oo boqor ahaa hoggaamintii nebiyullaahi sulaymaan hoggaamintii dulqarnayn qur-aanka kariimkiisuu ummadda dulmiga uga ilaaliyo inay dulmiga weliba xagga hoggaaminta ku dhacaan mabdicii ay kaga badbaadayeen ayaa uu qur-aanku sheegaa oo ah cadaalad iyo isdhowrid qur-aanka kariimkii wuxuu inoo sheegaa waa ammaano xilku waa ammaano maaha ciyaar maha dheeldheel iyo wax la yska qaadqaadanayo maha waa ammaano ammaano haddii la yidhina waxaa ka dambaysa isweydiin iyo su-aal baa ka dambaysa mar hadduu ammaano yahay ammaanadaana ilaahay dusha dadka kama wada saaro cid gaaraa ilaahay uu saaraa qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إلهي بقى عندك هاي midna waa la saarayaa isagoo lagu imtixaamayo midna waa laga qaadayaa isagoo lagu imtixaamayo midna loo dhiibi maayo isagoo laga ilaalinayaba oo la dhowrayo mar hadday ammaano tahay qoorta loo surayo dadka cid ka mida waxaa waajiba in sida diinta islaamku inoo sheegtay hogaamiyaha xilka ummadda u qabanaya xilku noocu doonaba ha noqde inuu yahay waxaa loo dhiibaya naasixan amiinan caadilan caliiman saadiqan nasiiha maaha wax warqado lagu qorqorto oo igu doorta la yidhaahdo maaha waa wax la dabaqayo waa inuu yahay naasix naasix waa maxay mid u tudhaya ummaddan nasteex u ah ku hagaya raciyaddan iyo ummaddaa uu u talinayo iyo ciddaa uu xilkeeda hayo iyo ammaanadaa uu hayo waxa nafciga iyo waxtarka ummaddu ku jirto wanaaggoodu wuxuu ku jiro waa inuu yahay amiin mid lagu aaminay oo iska ilaalinaya wainii calayhi laqawiyun amiin waa inuu yahay mid amiina oo xilkaa iska ilaalinaya oo ammaanadaa sidii ilaahay ugu talagelay u gudanaya waa inuu yahay mid kartideeda leh qawiy maaha aamin baanahay oo qura in lagaaga tegayo war hawshan aqoonteedii aamin aada noqotida kartideedii iyo ma leedahay xirfadeedii ma leedahay aqoonteedii ma leedahay ammaanadiina ma kuu raacday caliim inii xafiidun caliim waa inuu yahay mid caliima aqoonyahan aqoonyahan fahmaya hawshan loo diray oo garanaya diin iyo dunyaba waa inuu yahay mid run sheega ah waa inaanu khiyaamaynayn ummaddiisa waa inuu xuquuqdooda ilaalinayo waa inaanu xuquuqdooda waxba ka nuqsaamin waa inuu cadaalad sameeyo oo mabda'a cadaaladdu waa ka lagu kala nabadgelayo waa inaanu dulmiyn waa inuu ku hogaamiyaa hogaamin toosan oo ku ladhan ilaalin iyo daryeel iyo xanaanayn waa inuu ilaahay kaga cabsadaa sidaas darteed walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala suu inoo tuso ambiyadiisii weliba uu ugu daray inay madax noqdaan iyo boqorro noqdaan waxa uu kula dardaarmay qur-aanka kariimka ah habka ay wax u maamulayaan habkaasina waa tusaale adna taa lagaa doonayo taa nebigaa la faray meliga ah ya daawuudu إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله داود xilkii gacantaan kuu gelin adaa ummaddan ka mas-uula ummaddii sidaa lala hadlayaa markaa loo yihi khaliifkii ada ah faxkum bayna ma doonaysaa inaad nabad gasho ummaddan inaad hagaajiso ma doonaysaa faxkum bayna annaasi bilcadli cadaalad ku xukum eex ka ilaali kish ka ilaali musuq maasuq ka ilaali qabiil iyo cid gaara inaad raacdo ka ilaali faxkum bayna annaasi bilxaqi xaq ku xukun walaa tattabic alhawaa naftaadu waxay xiisaynayso ee dulmiya ha raacin fayudilaka can sabiili illaah taa waxay kaa kaxayn doontaa hawadaada haddaad iska raacdo jidkii saxda ahaa iyo toobiyihii alla doonayey ilaahay deedna wuxu uhi ina aladiina yadiluuna can sabiili illaahi kuwa dariiqii ilaahay ka leexday ee cadaaladdii ka tegey ee hoggaamintii wanaagsaneyd ka tegey lahum cadaabun shadiid waa la sii ballan qaaday cadaab daran buu leeyahay oo ah sababtay ugu dhacaysa ay tahay bimaa nasuu yowma alxisaab qofka caadilkaa qofka xaakimka ah shardiga koowaade laga doonayaa waxa weeye inaanu adduunyadan eegine akhre inuu eego war xisaab baa dambaysa waa lagaa xisaabin waxan mar hadduu ilaabay aakhiradiisii oo wuxuu doono sameeyey abaalkiisii wuxuu noqonayaa aakhiro cadaabun shadiid ayaa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala walidaalika alimaam ibnu kaiir marka uu aayaddan fasirayay wuxuu yidhi tani waa dardaaran ilaahay xaggiisa ka yimid waa dardaaran xagga alle ka yimid oo uu u dardaarmayo hogaamiyeyaasha inay ku xukumaan ummadda cadaalad iyo xaq ay diinta ilaahay ku xukumaan oo aanay ka leexan oo hadday leexdaan iyaguna waxay seegayaan dariiqii saxda ahaa bay seegayaan hadday taasi dhacdana ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday qofkaa dariiqii ilaahay ka leexday ee is-ilowsiiyey maalinka qiyaamaha waciid iyo goodi daran iyo cadaab xumadiisa iyo xanuunkiisa iyo dhibtiisu ay badan tahay walaalayaal nebi moxamed aad buu uga hadlay dulmigaasi inaanu dhicin hadduu dhacana adduunkaa looga sii sheegay beleda ku dhici doonta wuxuu nebi moxamed xadiid oo saxiixa ku yidhi addoon ma jiro ilaahay xil u dhiibo oo dhinto maalinku dhintay mas-uulkii maalinkii ila maalin buu dhimana maalinkaa naftu ka baxdo wa huwa haashin isagoo qishay oo khiyaameeyey oo dagay racyadiisii iyo dadku mas-uulka ka ahaa ilaa xarama allahu calayhi ljannata jannadaa ilaahay ka xaaraam yeelay janno uu gelayaa ma jirto wa ahlu nnaar janno waa ka mamnuuc bal in nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid culimada qaar ay ku tilmaamaan min ashraadi saaca calaamadaha qiyaamuhu markuu soo dhow yahay lagu garanayo ayaa nebigu wuxuu yidhi idaa dayicat alamaanatu fantadir isaaca buu nebigu yihi marka ammaanada la dayaco saacadda sug qiyaamuhu waa dhow iyo sug saxaabadii baa waxay dhhen wakayfa idaacatuha oo ammaanada sidee loo dayacayaa wuxuu ihi marka arrinkii ammaanada iyo mas-uuliyaddii iyo xilkii loo dhiibo mid aan ehelu ahayn mar haddaad aragto hoggaanka ka qabanayaa inaanu kuwii ehelka ha ahayn sug saacadda baa layidhi bale xadiidkan kale saxiixa ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi waxaa iman doono dadka uu iman doono iyo ummadda sannado dhalanteed iyo filina indhasarcaada indhasarcaad waa waxaan jirin khayaali sannadaa soo mari doona khayaali la ysku maaweelinayo maxay tahay nebigu uu sii sharxay yusaddiqu fiihi alkaadib waxaa la rumaysanayaa beenaalihii warkiisu wuu soconayaa wa yukadabu fiiha asaadiq runlowgiina waa la beeninayaa beenaalaatay baa la odhanaya wa yu'tamanu fiiha alkhaa'in ka khaa'inka ah waa la aaminayaa wayukhawanu fiiha alamiinu kii aaminka ahaa ee ammaanada lahaana waa khaayin baa la odhanaya khaayinnima lagu xukumaya wayantiqu fiiha ruwaybida waxa iska hadlaya kuwa ruwaybidada la yidhaha baa iska hadlaya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii baa waxay ku yidhaahdeen oo ruwaybidadu maxay yihiin wuxuu yidhi attaafi yatakalamu fii amri alcaama ibnu maanta baa wariyey xadiidku waa saxiix mid aan jirin oon marka horeba waxba ahayn ayaa hoggaankii ummadda iyo hagidoodii iyo maslaxadoodii ka sheekaynaya mana jiraba midaa taafiha oon jirinba ayaa ka warramay yui nebigu calayhi salaatu wasalaam bale nebigu xadiis oo saxiixa waxa uu ku yidhi saddex ilaahay lama hadlo maalinka qiyaamaha ma dahiro ma eegayo xaggooda cadaab daran na way leeyihiin wuxuu nebigu calay shaykhun zaanin nin guur hore soo maray oo weyn oo sinaystay wa malikun kadaab boqor beenaalo ah hogaamiye beenaalo ah wa caa'ilun mustakbir iyo mid marka hore faqiir ahaa oo haddana sanka taagayo oo kibirsan waa faqiir waxba ma hayo had iyo jeer kibirku wuxuu waxa kibra kuwa waxaya isagu waxbana ma hayo sankana wuu taagaya waa kibirsan yihi saddexdaasuu ka mid yahay xagga kale markuu hoggaanku wanaagsanaado ee uu qof sharaf la noqdo oo uu qiimo yeesho waxaa lagu daray toddobada ilaahay u hadhaynaya maalinka hadhkiisa mooyeen hadh kale aanu jirin sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh xadiidka saxiixa ah toddoba ilaahay baa hadhkiisa u hadhaynaya maalinka aan hadh jirin hadhkiisa mooyaane waa maalin daran cadcidda la soo dhowaynayo ummaddu ay dhiban tahay waxaa ka mid ahaa alimaam alcaadil imaamka caadilka ah ee xaqa xukumaya ayaa ka mid ah walaalayaal qur'aanka kariimkiisa aynu isaga ilaalino dulmi inaynu hoggaanka ku samayno hoggaanku noocu doonaba iyo jaranjarada halku doonaha kaga jiro qur'aanka kariimka ah qisada ugu badan ee soo noqnoqota ma taqaanaan haa waa taqaanaan waa qisada fircawn fircawn fircawn maxay qisadiisu u rimsiis athani qisadiisa nuxurkeedu muxuu yahay waxa weeye waa nin hogaamiye ah oo hoggaankii ku tasarufay oo ku xadgudbay oo dadkii tunjuleecsaday oo harowsaday oo waxaanu hayn iska dhigay oo ilaah ku xadgudbay oo ummaddiisii ku xadgudbay oo ummaddiina iska daba gashay qisadu wareega nuxurka qisadu intaasay ku wareegaysaa intaasoo suuradoodna way ku soo aroortay iyadoo oo dheer iyo iyadoo gaaban labadaba fircawn ilaahay umuu noqone ilaahay baa buu yihi anigaaba jiray ilaahan aad sheegaysaan waa maxay ana rabbukum alaclaa buu yihi rabbigiina ugu sarreeyey ana ah wuxuu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaah aan aniga ahayn idinma ogi lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuniin ilaah aan aniga ahayn haddaad sheegato jeelkaa ku yaqaana xabsiga ayaa lagu dhaadhicinaya kibir faاstakhafa qawmahu faataacuuh inahum kaanuu qowma faasiqiin dadkiina ma yidhi war ka dah in badanoo ka midi wuu tunjuleecsaday oo harowsaday waa iska yeeleen inahum kaanuu qowma faasiqiin bay noqdeen de wallaahi waanu anagu yara waxoogaa maanaan mabda'aysa waa afaqsanayne de waanu iska dabagallay uuno saas lama odhanoo saa lagagama tegin bale waxaa la yidhi ina fircawna وhاmاna وjuنuudahmaa kaanuu khaaطiin ba la yidhi fircoon iyo haamaan iyo ciidankoodii intii daba gashay maaha xumaantii iyo dulmigii aad ku kacday adiga gacantaada lagu fulinayey lagaaga dhaaf maayo kaanuu khaaطi'iin dembiilayaal waaweyn bay ahaayeen walaalayaal qaar si wanaagsan u xukumayna qur-aanku wuu ka sheegay qisooyinkoodana waynu ka waranno horaynu uga waranno maanta ummadda islaamku waxay dareemaysaa hoggaan xumo waxay dareemaysaa inaanay fahamsanaynba hoggaanka waaqiceenna haddaad xataa hoos u soo dhaadhacdo wakhtigaa doorashooyinku dhacaan imisaa isu soo sharaxa imisaa magacyo kala duwan sheegta mid waliba waa haliyey runta isagaa yaqaana cadaaladana isagaa yaqaana isagaana wax walba xukuma waa dhaqankeenna maaha waxaan anigu samaysanayo waa waa taqaanaa inagu kuma dooranno halkaynu maanta marayno qofkani waa qof wanaagsan kuma dooranno inta badan ree hebel markaasa waliba ree hebel sii tashaan idinkaa doorkii hore idinkaa lahaaye qoladan kale aynu siino mashruuc aynu wax ku wadnaa waa kaa weeye wuu xun yahay iyo wuu ina luminaya midna ma jirto maalinkaa kursiga uu fadhiistana cid wax siiyaa ma jirto war ma cid buu gaar wax u siiya maya dulmigaa uu sameeyeyna adaa codka ugu riday talaa loo baahanya ilaahay inaad hor tagtaa wanaagsan idinkuna ilahay waxba isku lahayn idinkuna ilahay waxba isku lahayn inaad ilaahay hor tagtaa wanaagsan naftii baa inaga baxday ilmaa kugu soo joogsanaysa mararka qaarkood markaad aragto xaaladeennu halka ay marayso qofka ciqaabka ilaahay uu sheegay u badrheerhaya cadaabun shadiid yaa u badrheerhaya wa huwa haashin xarama allahu calayhi aljanna mid jannadii laga mamnuuco naar looga sii bushaareeyey yaa u badrheerhaya sidan khiyaamada iyo tuugadu badan tahay yaa u badrheerhaya yaa waxaa odhanaya waa la wada maqan yahi ree hebel iyo ree hebel baynu isu haysanaa xataa weli dareenkeennu muu gaadhin maskaxdeennuna ma marayso war waxaan ree hebel bal inaga dhigo imika in badan baynu ku soo wadnay war ummadda ayaa wax u taraya isku keen wada dar waa dhaqanka aynu leenahay maanta war yaa ummaddan wax u qaban karaya war bahashani kanaynu isku reerkanahay waxba inoo qaban maayo waynu ognahay waxba inoo qaban maayo waa ognahay war waxa aniga waxuu ii tarayaa markuu dalka wax u taro ayaa anigoo in adeerkiiya ama abtigii uu yahay ama in abtigii markaasu wax ii taraya markuu dalka wax u qabto laakiin aniga tagaarka wax ii qabtaa waxba ii tari mayso bal naar wux i siiyey wax waxa weeye ummad wada lahayd hadduu isiiyaba maba dhacdaba inta badane saas darteed walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa mawduucan dulmigu dee meelo badan buu inala gelaya waa waajib in laga hadlo taladaan usoo jeedinayo qolooyinkan imanka wada cararaya war bal marka hore intaanayd issoo sharaxin war bal horta waxaad barataa waxa ilaahay kaa doonayo war bal shuruudaha lagaa doonayo bal horta u fiirso war ku soo dabaalan waxa ilaahay uu doonayo kusoo dabaalan bal horta horta bal aduu waxbaro ha isqaadinune haddaad majliska intaad yaro fadhiisata mafrashka walaahi ree hebelba kii ugu xumaabay keenano waa kaa shanta fooq dhistay unaad tiraahdo wallaahi aniguna haddaan reerka u galo waa kaa dadka intii wanaagsanaydna way carartay kursi ma doonayaan way ka wada cararayaan intii wanaagsanaydna way ka wada cararaysa dabadeedna haddana ha dhow anigaa ka kooba idinkaa ku jira waxaynu leenahay waxaan lama qaban waxaan lama qaban waxaan lama qaban waxeenniibaa isla wada qaldan nidaamkii aynu wax ku dooranaynabaa qaldan dadkaynu dooranaynabaa qalad badan ku jira innagiibaa qaldan deedna waa innaga noocaa noqonnay ilaahay waxaan ka baryayaa in tufta saxda ah iyo dariiqa toosan ilaahay dib inoogu hagaajiyo uma saluu wsalimuu cala rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam imtiثaala liqowli اllahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala اnnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ول أمورنا أخيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا أخيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اختر لنا ما هو خير لنا في ديننا ودنيانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار